wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku diiwaangelinayso xarumaha lagu barto diinta islaamka iyo macalimiinta ka shaqeeya xarumaha lagu dhigo diiniga tilaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada diiniga iyo tayeynta adeegyada diinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay kulan la yeelatay maamulayaasha macaahidda diiniga iyo culimmada masaajidada si loo helo xog rasmi ah oo lagu saleyn karo kor uqaadista tayada iyo la socodka howlaha diiniga agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee dowlad goboleedka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha looga hadlay kulanka qodobka khuseeya diiwaangelinta madaarista iyo macaahidda oo ayaamahanba maarata wasaaraddu ay waday runtii ilaa afar boqol oo madaaris iyo macaahid oo degmada kismaayo keliya ayaan wadnay deegaano kalena maaratay waan ku wadnaa inaan ka bilowno marka waxaan rajeynaynaa insha allahu dhammaan madaarista la diiwaangeliyey ina ayagana maaratay shahaadada diiwaangelinta ay qaataan oo wasaaradda ay diyaarisay oo ka shaqeysay bishan sanaad insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa macalimiinta iyo dhammaan muasasaadka islaamiga ee shaqeeya ayadana sidoo kaleeta inay arrintaas ayada ay ka shaqeyn doonaan qodobkaasna ayadana waan isla qaadanay runtiina waan oga mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii kulankan kasoo qaybgalay oo ilaa iyo dhowr iyo toban muasasaad iyo jamciyaad isku dhex jira ka koobnaa oo si fiican noola shaqeeyey waxaan rajeynaynaa kuwa kale noo imaanin damacsanaa inay noo imaadaan in insha allahu arrintaa iyada ay fariintan ay gaari doonto ay qaadan doonaan marka waan idinka mahad celinayaa dhammaan waxaa kaloo nagala soo qaybgalay guddiga culimmada ee wasaaradda la shaqeeyo oo ayagana runta aalaaba ah garbaha wasaaradda marka waad mahadsantihin wasalaamu calaykum